calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan geli doonaa insha allahu tacaala muxaadaradii afraad ee maanta magaceeduna uu yahay tilmaamaha qoyska wanaagsan waxaa insha allahu tacaala muxaadaradan inoo geli doonaa sheekh maxamed cabdi umal isaga ayaan kusoo dhoweynayaa falyatafadal mashkuuran sheekh maxamed
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله ugu mahadsanya alla subxaana wa tacaala ku ammaanan yahay marka koowaad alla subxaana wa tacaala waa dhamaystiran yahay dhimanaanna ma leh marka labaad sida alla subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay wax kasta ood haysataan oo wanaag ah alla isagaa idin siiyey subxaana wa tacaala وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون wax kastoo wanaaga oo nicmo ood haysataan xagga ilahay bay ka timi subxana wa tacaala haddana markay dhibaata idinku dhacdo isaga unbaad u qayliyataan oo u carartaan meel kalood u carartaan malihi allahaasaa subxaana wa tacaala marka ammaanan oo mahadsan nicmooyinka alla inoo galay subxaana wa tacaala oon la tiro koobi karin sida ilaahay qur-aanka ku sheegay ayaa waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala isu abuuray labada jinsi ee ragga iyo dumarka sida in badan uu qur-aanku sheegay axaadiista nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ay faahfaahisay labadan jinsi abuurkooda macno weyn baa ku jira aadam buu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala siduu qur-aanku sheegay xaaskiisii xaawa ayaa isaga laga abuuray naftiisa waxay leeyihiin ama qur-aankuba tilmaamaya abuurista xaawo laga abuuray aadam laftiisa laga abuuray macnaheedu waxa weeyaan in ay labada jinsi ay noqdaan laba jinsi oo hal meel kasoo wada jeeda oo isu heshan kara oo wada noolaan kara oo isku xasilaya oo yani wax weeyaan maaragtay isku nooca oo aan kala duwaneyn xikmad rabbaaniya subxaana wa tacaala baa meesha ku jirta laga bilaabo maalinkaa ilaahay subxaana wa tacaala aadam iyo xawo uu abuuray ilaa adduunyadu intay ka dhammaanayso alla subxaana wa tacaala bini aadamka tarankiisa waxa uu ka dhigay inuu ka yimaado labada jinsi kulankooda is-aragooda bini aadamka marka haddii isu imaadka iyo kulanka labada jinsi la waayo bimacnaa bini aadamkii ma jirayo tarankiisii waa dabar go-aya ma jiri doono sidaas daraaddeed baa alla subxaana wa tacaala waxa uu inoo jideeyey qaab labadii jinsi ay isku arki karaan wixii maslaxo iyo dan iyo faa-iidana ay kala gaari karaan wixii dhib iyo la imaan karana noloshooda u keeni karana ay lagaga baaqsan karo ama laysaga jiri karayo bini aadamka labadaa jinsi sida ay isugu baahan yihiin oo ka mida maalan cuntada iyo cabitaanka baahida bini aadamka u qabo si lamida ayuu wuxuu ugu baahan yahay labada jinsi midka kale uu ugu baahan yahay sidaas daraaddeed ba allah subxaana watacaala qur-aanka markuu ka hadlayo waxyaalaha nafta ilaahay uu jeclaysiiyey ayaa waxaa lagu horumariyey jacaylka labada jinsi ka dhexeeya allah subxana watacala wuxuu uhi fi suurati ali cimraan zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa insaanka waxaa loo qurxiyey ba alla yihi subxana watacaala waxyaalaha naftu ay jeceshahay waxyaalaha naftu ay jeceshahay waxaa lagu horumariyey dumarka caruurta xoolaha qaybahooda kala gedisan wahaakada beerihii gaadiidkii halkaasaa laga sii waday macnaheedu waxa weeyaan marka ilaahay subxaana watacaala nicmooyinka bini aadamka uu siiye kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay haddana isla markaa allah subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay bini aadamka noloshiisa qaybaheeda kala gedisan mararka uu ugu liibaan badan yahay oo ugu deganaansho badan yahay oo ugu xasiloon yahay waa marka labada jinsi ay wada joogaan oo khaasatan ninka iyo xaaskiisu ay wada joogaan ilaahay aayadihiisa waaweyn buu ka dhigay subxana wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmi yatafakkaruun allah subxaana wa tacaala aayadihiisa astaamaha waaweyn ee kelinimadiisa awoodiisa qudradiisa ku tusaya waxaa ka mid a inuu abuuray idinkana idin abuuray naftiina xaggeedana idinka abuuray dumar waa midaan hadda ka hadlaynay aadam oo laga abuuray xawo labadii jinsi waa laba jinsi oo la kala abuuray wey maxaa labada jinsi loo kala abuuray litaskunuu ilayha baa layihi subxana wa tacaala si aada ugu xasishaan hadduu jinsi kale ahaan lahaa oo bini aadamka shahwadiisa iyo baahidiisa inuu ku guto ajnaasta kale makhluuqa laga dhigi lahaa maynan dhacdeen in laysku xasilo mana dhacdeen in laysku dawo laakiin in laysku xasilo oo yani waxaweyaan laysku nasto oo laysweheshado oo marka la wada joogo ay labada ruux dhex marto runtii wax weyaan yani wax aan dhex marin yani xaaladaha kale oo dhan waxaa keenaya ilaahay subxaana wa tacaala waa labadaas jinsi oo la kala abuuray isku meel ka wada yimid min anfusikum baa layihi subxana wataala naftiina laga abuuray naftiina laga abuuray maxaa laydinka abuuray litaskunuu ilayha baa layihi subxana wa tacaala inaad xasishaan ku degtaan raaxaysataan ku nasataan baa alla ugu talagalay subxana wa tacaala litaskunuu ilayha sidaas daraaddeed gurigu waa sakan xaasku waa sakan ninku xaaskiisa sakan buu u yahay bimacnaa waxa weeyaan waa hoygii lagu nasanayey wey waa hoygii lagu xasilayey wey waa hoygii mataacibta iyo dhibaatada iyo rafaadka lagala soo kulmay nolosha yani waxa weeyaan lagaga bixi lahaa ee lagaga nasan lahaa wey saasuu alla ka cabiraya subxana wa tacaala kadibna alla wuxuu hi wajacala baynakum mawadatan waraxma alla subxaana wa tacaala wuxuu dhexdiina yeelay kalgacayl isjacayl iyo naxariis yani waxa weeyaan gurigaa ku salaysan oo nolosha qoyskaa ku salaysan marna kalgacayl bay ku salaysan tahay marna naxariis bay ku salaysan tahay kalgacayl bay ku salaysan tahay waa marka laisjecel yahay waa marka laisdoonayo waa marka midba midka kaleeto uu jid yani wax weyaan mid war ruux walba uu jidkiisii hayo wey laakiin mar kale waxay u baahan tahay haddii ay waxoogaa kalgacaylka iyo jacaylka iyo u isdhimo waxay u baahan tahay inay tiirka labaad ay cuskato oo ah waraxmatan naxariis iyo isu danqasho iyo isu turid iyo isu dabacsanaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay arrintaa iyadaa ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun aayado waaweyn iyo astaamo waaweyn baa ku sugan dad fikiraya bayna ugu sugan tahay bul subxana wa tacala dadka u fiirsanaya yani wax weeyaan balabadan jinsi say u wada nool yihiin sida ilaahay isugu talagalay wax dhexdooda ka beermaya yani waxa wey gurigay wada samaysanayaan yani qaabkan markaad aada ugu fiirsato waxaa kaaga soo baxaysa inay ilaahay subxaana wa tacaala awood weyn iyo qudro weyn iyo alla keligii ah subxaana watacaala awoodaan caadi ahayn baa meesha kaaga muuqanaysa darsi weyn baad ka helaysaa macnaha ood kala soo baxaysa marka yani aayaddaasi waxay tilmaamaysaa alla subxaana watacaala uu ka dhigay inuu qoysku yahay sakan sakankana waxaa laga wadaa bimacna saan sheegnay waa xasilka waa deganaanshaha waa ku nasashada waa isweheshiga waa jawigaas uu labada ruux ee isqaba markay wada joogaan ay dareemayaan taasaa sakanka laga wada ilaahi subxaana wa tacaala sidaasuu ka cabiray saas daraaddeed ayaa qoyska qoyska haddii uu ruuxa u hagaago ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado haddii guurku u hagaago oo reerku u hagaago shaki male waa nooc ka mida sacaadada iyo liibaanta ka mida haddii qoysku ka halaabo oo gurigu ka halaabana waa nooc ka mida shaqaawada iyo ayaandarida ka mida in badan baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo arintaa iyadaa tilmaamay waxaa laga maarmaana marka ruuxu si uu gurigiisa iyo reerkiisa uu u noqdo meel uu ku nasto oo uu ku xasilo oo uu ku raaxaysto oo xasilooni u noqdo waxaa la doonayaa inuu marka horeba qaato asbaab waxaa jirta keeni karta inuu qoysku noqdo qoys barakaysan qoys xasiloon qoys lagu nasto qoys khayr ka yimaado inuu noqdo qoysku qoys shaqi ah oo dhib badan oo adduunkana rafaad ku wada jooga aakharada meel xun kusii socda baraka la-aan ah ayadana asbaab baa keenta muhiimaddu marka waxa weyaan inaan ogaano maxay tahay asbaabta keeni karta inay guryaheenu noqdaan goobtii ilaahay uu sheegay subxaana watacaala uu yihi litaskunuu ilayha sakanka inay noqdaan guryaheenu maxay ku imaan kartaa maxayse ku imaan kartaa guryihii inay sakan waayaan oo xasiloonidii ka lunto oo gurigii uu noqdo meel laga cararoon loo soo xiisooninba meel yani aan lagu nasaninoo mar walba kadeedii ishaysiiyo dhibaato ka taagan tahay sida guryo badanee hadda haysata maxaa keeni kara asbaabta keenaysa maxay tahay maadaama waqtiguusan aada usii dheereen asbaabtaasaan insha allahu tacala wax ka tataabanayna wuxuu ilahay naga waafajiye subxana wa tacaala waxaa ka midoo sababka ugu horeeya uu yahay oo kow ah waxaa la yidhahda xusnu likhtiyaar xusnu likhtiyaar waa doorasho wanaagsani inuu ruuxu doorashada labada ruuxee marka hore noloshu dhex marayso nolosha qoysku dhex marayso marka hore baa la doonaya ruuxu inuu wanaajiyo ciddii nolosha la wadaagi lahay doorashadiisa xusnu likhtiyaar oo ruuxa aada doonayso in ay nolol idin dhex marto oo guri idin dhex maro oo caruur aad kala heshaan oo aada yani wada noolaataan waa inuu noqdo ruuxaad aada uga baaraan degtay ruuxaad aada uga fiirsatay ruuxaad dhinac walba iska taagtay ruuxaad ku qanacday inaad wada noolaan kartaan waa inuu laakiin haddii arintu iyadoo aadan ka baaraan deginoo ka fiirsanin oo aadan wanaajinin doorashada markaasi waxa weeyaan waxaa imaan karta waa asbaabta yani haysato guryaha qaarkood waana asbaabta keeni karaysa in runtii waxa weyaan uu gurigu wixii loogu talagalay ee loo dhistay iyo muhiimadiisii inuu qaban waayo bal inuu isu bedelo sidii loogu talagalay si kakedisan maxay tahay asaaska marka lagu dooranayo ruuxa nolosha idin dhex marayso haddaad nin tahayna xaaskaaga aad ku dooranayso haddaad dumar tahayna ninkan nolosha idin dhex maraysa iyo ninkaaga aad ku dooranayso maxay tahay asaasku waxa weeyaan mabdaa kama soo hadho mabdaa kama soo hadho waa inuu ruuxaasi yahay ruux mabda'iisii iyo akhlaaqdiisu ay ku qancisa waa inuu yahay marka lasoo gaabiyo waa intaa yacni waxyaalaha kaleo dhan waxyaalaha kaleo dhan waa kamaaliyaad waa taxsiiniyaad waa dhammaystir wa laakiin qodobka asaasiga iyo tiirka tiir dhaxaadka laga maarmaanka waxa weeye labada ruux labada mid walba waa inuu ruux diinle oo akhlaaqle waa inuu yahay waa qodobka asaasiga wey sidaas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska abu hurayra fii saxiixi albukhaari wakayrihi ayaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam tunkaxu lmar'atu liarbacin haweeneyda afar sababood mid ka mida lagu guursadaa ee loogu xishaa haweene markaad guursanayso bini aadamku yani waxa wey ninku afar arimood mid ka mida caadada wey dhaqanka bini aadamka siday ahaan jirtay iyo siday hadda tahayba midda koobaad nebigu wuxu uhi sal lay wasalam limaaliha xoolaheeda waa loogu xishaa haweena xoola haysata w xoogaabay haysataa waxoogaageedaasaa doonaysa inaad kula noolaato hunguri baa kaa haya yani waxa weeyaan xoolahooda waa loogu xishaa waa dhacdaa talabaadi waxa weeyaan weli xasabihaa sharaf bay leedahay oo reer wanaagsan bay ka dhalatay oo reer magacle bay ka dhalatay oo kasoo jeeda ayaduna magac iyo sharaf bay leedahay ayadana waa loogu xishaa ta saddexaadi weli jamaaliha buu nebi uri sal ly wasalam quruxdeedana waa loogu xishaa oo haweeney dhaban quruxsan wey wixii quruxsanna naftaa jecel quruxdaa in loogu xishana waa dhici kartaa oo loo doonto ama loo guursado ta afraad ee loogu xisho nabigu wuxu uhi sal ly waslam walidiiniha diinteedana waa loogu xishaa akhlaaqdeeda diinteeda afartaa arrimood markuu nabigu sheegay sal ly waslam wuxuu yidhi fadfar bidaati diini taribad yadak afartaas midka ugu dambeeya ku liibaan ku guulayso midda diintale buu nabig uri salawatu rabbi waslamu caleyh midda diintale qabso oo ku liibaan sidaasuu nabigu ku teliyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh macnaha waxa weye macnuhu ma aha diin uun keliyeeta ee haddii inta kaleeta ay wax kuugu darmadaan oo diin ama ay qurux kuula dheer tahay ama ay diintii xoolo kuula dheer tahay ama diintii xasab iyo sharaf kuula dheer tahay waa waxa wax lagugu dartaas taa lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa qodob waxaa jira isaga marna aan laga tillaabsan karin waxyaalaha kaleo dhan waa laga maarmi karaa laakiin qodobkaan laga maarmi karin waxa weeyaan fadfar bidaati diini taribad yadak saas wey macna leanna gurigu miduu ku salaysan yahay baa taas sababta keenaysa gurigu inuu ama noqdo guri yani laga kala cararo ama guri lagu soo cararo inuu noqdo waxaa keenaya waxa weeyaan waa diintaa wey asaaska mabda uu gurigu ku salaysan yahay saas daraaddeed kaasaa muhiba buu nabi uri sal ly taa ku dheg middaa ku dheg bu nabi uri sal ly taa waa xaggii dumarka xaggii ragga marka la fiiriyo lafteeda rasuulku sal ly wasalam xadiidka abu hurayra tirmidi ibn maaja iyo xaakim ay soo saareen waa xadiid xasana ayaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuhu hadduu idiin yimaado nin aada diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ku tihiin oo ku qanacsan tihiin u guuriya buu nebi uri sal ly slam yacni waxa weeyaan waa dadkii dumarka mas-uuliyiinta ka ah gabdhaha la guurinayo gacanta ku hayo yani mas-uuliyadooda aabbahood walaalkood adeerkood waxaa la yidhi ninkaad gabadha ku aaminaysaan ee siinaysaan waa inuu noqdo mid diinle oo akhlaaqle noqdo kaa markaad heshaan u guuriya buu nebi yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh kaa u guuriye haddaad saa yeeli weydaan fasaad ballaadhan baa dhici buu nebi yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh fasaad ballaadhan macnaha waxa weyaan haddii ay noqoto qodobka laysku dooranayo nolosha lagu salaynayo laysku xulanayo hadduu noqdo waxaan diin ahayn fasaad baa imaanaya waxa ugu horeeya fasaadkaasi uu saamaynayana waa labada guriga wada dhisanaya saas wey maana ayaguu ka bilaabaya markaa kadib uu bulshada qiimaheeda kale u gudbaya laakiin fasaadku marka ugu horeysa gurigu gelaya marka nebigu wuxuu leey salawatu rabbi wasalaamu calayh gabadhii ninka loo guurinaya ama ay guursanaysay diin iyo akhlaaq ha yeesho ayadii markii la guursanayeyna diin iyo akhlaaq ha yeelato qodobkaasi waa qodobka asaasiga ee wax ka bilaabanayaan haddii qodobkaas si fiican ruuxu uga baaraandego ilaahayna waafajiyo subxaana wa tacaala oo laba diinle ay meeshii isugu yimaadaan waa la hayaa tiirkii ay nolosha iyo liibaanta qoysku ku istaagi lahayd waa la hayaa wixii kalea markaasi loo howlgeli laakiin asaaskii marka waa la hayaa macna marka qodobka koowaadi waxa weeyaan in la hagaajiyo oo ruuxu uu aada uga fiirsado doorashada hore iyo waxa uu ku salaynayo inuu aada uga fiirsado waa qodob laga maarmaan ah wey haddii qodobkaa uu ruuxu ka tago ka tilaabsado waxa weeyaan waa hawshu bilowgii bay ka halowday hawl bilowga ka halowdayna gadaal in laga saxay way adag tahay laakiin hawshu hadday bilowga ka saxanto wixii kale dib ka soo gala waa wax la sixi kara wey qodobka labaadi waxa wey oo reerka liibaantiisa iyo deganaantiisa iyo xasiloonidiisa keeni kara alqanaaca wariba bishariik waa in oo labada ruux ay isku qancaan ninkuna gabadhu guursanayo waa inuu ku qanco gabadhuna ninkay guursanayso waa inay ku qancdo waa intaan weli laysu imaanin oon guri la wada dhisanin oo aan nolol la wadaagaya aynan dhicin baa la doonayaa marka horeba in iyadoo laysku qanacsanyo raalli laysu yahay la kala yahayo macnaha waxa weyaan laysrabo oo lays jecel yahay in laysu yimaadaa la doonaya macnaha waxaa lagu leeyahay haddaad nin tahay haweenaydaad guursanayso ha noqoto midaad ku qanacday haddaad haweenay tahayna ninkay guursanayso ha noqdo ninay ku qanacday maxaa yeelay qanaacadaas qalbiga ah qeyb weyn bay ka qaadanaysaa hadhowta nolosha iyo deganaanshaheeda nolosha qoyska inay degto macnaha macnaha waxaa kutusaya in labada ruux ay isku qancaan nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis dhowr ah ayuu ku sheegaya waxaa ka mid a xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidka abi hurayra wuxuu yidhi abu hurayre nabigaan la joogay buu yihi sal lay wasalam fa ataahu rajulun nin baa nabiga u yimid sal lay wasalam anoo nabiga la jooga ayaa nin u yimid markaasaa wuxuu u sheegay inuu haweenay ree ansaareed a guursaday sababsoontihiin saxaabadu waxay ahaayeen muhaajiriin oo raggii maka ka soo qaxay oo diintooda la soo cararay iyo raggii madiine loogu yimid oo reer ansaareed baa la yidhahdaa reer ansaareedkii madiine loogu yimid nin ka mid a waxaan ujeedaa nin baa wuxuu guursaday haweenay reer ansaareed oo reer madiinea markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi sal ly waslam markuu u sheego o yidhi nebi allow gabadh baan guursaday wuxuu ku yidhi annadarta ilayha ma fiirisay buu nebigu ku yidhi sal ly slm intaada guursanin ma fiirisay markaasaa wuxuu ihi maya ma fiirin nebi allow anoon arag unbaa un laygu meheriyey markaasaa nebigu wuxuu yhi sal ly wasalam fadhab fandur ilayha faina fii acyuni اlansaari shay-an buu nebi sal lay slm hadda tag buui soo fiir maxaa yeelay ree ansaareed indhahooda waxba ahaaday buu nebigu sal lay slm indhahooda waxba ah muxuu yahay yani way indho yaryar yihiin buu ka wada nebigu sal lay slm xoogaa yani waa dad yani waxa weeyaan yani lagu xanto inay indho yaryar yihiin iska soo fiiri buu nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh saas daraaddeed buu nebigu sal lay wasalam amar caama ummadda siiyo wuxuu ku yidhi ruuxu markuu guursanayo intuusan guursanin ha fiiriyo haweentuu guursanayo oo maxaa u fiirinaysaa xataa waxaa loo ogolaaday sida sawaabkiiyo saxiixa ah in uu fiirin karayo haweentu gurigeeda markay joogto yani waxawy jirkeeda haaliban inta banaan inuu fiirin karayo hadduu guur u socdo wey macna oo macnaha waxa wey gacmaha iyo lugaha iyo maalan madaxa oo kaleeto iyo inta gurigeeda markay joogto caadatan inta ka banaan hadduu guur u socdo inuu fiirin karayo laakiin see buu ku gaari karaa mayadii buu dhahayaa ii banee ma meel buu ugu dhuumanayaa hawlu taallo w taasi waxa weeye farsamadeeda suu u keeni laha hawl isagu taallo waay laakiin shareecadu waa u ogolaatay maxaa loo ogolaaday su-aashaas yudiidana waxay tahay haweeney ajnabiya inaad fiiriso xaaraan bay ahayd maxaa xaaraamtii loo ogolaaday waxaa loo ogolaaday sababta guri baa la dhisayaa guri haddii la dhisayana waxaa la doonayaa in qanaaco lagu saleeyo qanacsanaantuna ma imaan karto oo dadku iskuma qanci karaan ilaa is arkaan saas daraaddeed shaygii xaaraam ahaa waxaa loo fasaxay calashaani gurigu inuu ku salaysmo ku dhismo dad isku qanacsan yani shareecadu meel fog bay marka wax ka fiirinaysa marka fiiri baa la yidhi nabigu soo fiiri buu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa sugan saxaabada qaarkood ridwaanullaahi calayhim in ay yani waxa wey markay guursanayaan sida haddaan sheegaynoo kaleeto in ay runtii ay si kale hadday ugu soorobweyda xataa inay intay meel laaba u galaan ay fiirin jireen haweenta markay guur ula jeedaan w man markii haddaadan guur damacsanayn maya taasi waa xaggii ragga xagga dumarka sidoo kale nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis abu hurayra uu warinayo fii saxiix muslim kadalik ku yimid ayaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laa tunkaxu alayimu xataa tusta'mar walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan haweenayda guur u horeeyey ee garoobka ah wuxuu nebigu yihi sal lay wasalam yaan la guurinin oo yaan la meherinin ilaa iyada amar la weydiiyo macnaha maxaa laga wadaa ilaa iyadu ninkaa loo guurinayo ay ku qanacdo oy amar bixisoy tidhaahdo halay guuriyo iska guuri waxyale ma jirto iska meheri ma jirto hadday gabarh tahay aan hadda ka hor guur u horeynina nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ayadana yaan la guurinin ilaa idan la weydiiyo oo maxaa u dhaxeeya amar in la weydiiyo iyo idan in la weydiiyo midii guur u horeeye waxaa la yidhi amar waa inay bixiso midii aan guru horeynina waxaa la yidhi idan inay bixiso idankiiyo amarkuna waa kala xoog badan yihi nebiga waxaa la yidhi sal ly waslam oo la weydiiyey tan ayada garanay guur kuu horeeyo dee iyadu inay tidhaahdo ninkaas ha la ii guuriyo iyo mar rabo yaan la ii guurinin ka xishoon mayso laakiin waa su-aale nebi allow gabdhaha yararka waa xishoonayaane markii la yidhahdo naa ninkan ma laguu guuriyaa maxaa haddayba iskaba aabastaba maxaa lagu samaynaya wayba hadli weydaba nebigu wuxu uhi sal lay wasalam idnuha sukuuta haddayba aamusto macnaheedu waxway raalli baan ahay wey hallay guuriyo maxaa yeelay si kale loo gaari waa hadday diidan tahay macnaa way hadli lahayd laakiin gabadhu maadaama aynan aqoonin yani waxa wey gabdhuhuna waa xishoon jireen khaasatan gabdhaha werarkaa eedan guur ka gaadhin adduunka hadda isku dhex tasaqnay ma ahayn xishood baa haalibka ah nabigu wuxu uhi sal lay slam hadday hadli weydo markii ninka loo bandhigana ay aamusto macnaha aamuskaasi waa iguriye wa maxaa laleeyahay marka gabadh yaroo aabbaheed qasbi kara ma jiro ninka iyadu guursanayso waa inay ku qanacdo raallina ku noqoto kadibna ay idan bixiso hadday idan bixin kari waydana aamuskeeda ayaa idan buu nabigu sal lay slm hadday haweenay guruhu rawi tahayna ayadu waxa wey warkeeda iska wadhaaf ayadoo amar inay bixiso macnaheedu waxa weyaan marka ninka ay guursanaysa iyada khiyaaru leh walaa aabbaan qasbi karin walaa awowbaan qasbi karin walaa cid kalaan qasbi karin leanna noloshan ay doonayso inay gasho baa la doonayaa siduu ninkuba ugu qancay inay iyaduna ugu qancdo laakiin malow ayna ku qancin iyo ninayna ku qancin in yani waxa wey qoorta loo geliyo abadan saas daraaddeed baa alimaamu albukhaari caleyh raxmatullah fi saxiixihi wuxuu baabeeyey baabun idaa zawaja bnatahu wahiya kaarihatun fanikaaxuhu marduud hadduu gabadhiisa guuriyo ayada oo diidan guurkiisa waxba kama jiro imaam bukhaari caleyh raxmatullahi saxiixiisa ku baabeeyey markaasuu wuxuu keenay xadiidkii khansa binti khidaam alansaariya aabbaheed baa guuriyey ayada oo ninna u horeeyey guurka ninkana aan jeclayn ayadan rabin buu aabbaheed qasab ku guuriyey markaasuu nabiga u timi sal lay wasalam markaasaa nabigu faradda nikaaxahu aabbaheed guurkii uu guuriyey nabigu waa celiyey salawatu rabbi wasalam waxba kama jiraaleh adiga dumarka ma qasbaysaaba leh ruuxa waa ruux xor ah waa ruuxu khiyaarkiisa leh waa ruux ruuxu doono guursan ruuxu doonona diidi mujarad waxaa la doonayaa uun gabadhu markay ninka guursanayso in loo ilbadiyo loo ilbabadiyo oo si aan loo khayaamin oon loo sirin ilan waxa weeyaan inta badan raggu yani dumarka waa sirayaan waa khiyaamayaan waxaan jirin buu ku akrinaya waxaan jirin wuxuu ku leeyahay yani magaaladan adkaysa iyo waxaan aniga ii wada shaqaynaya mana jiro wax jira maaha boqol beenood buu ku akrinaya bal soomaalidu waxay tidhiba oo ku maamacdaa yani waxay yidhahdaan beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaabay dhaha marka saas daraaddeed baa beentaasi dumarka loo sheegayo si looga salgaadhaa waxaa la yidhi ra'yigeeda ha lagu lamaaniyo ra'yiga waalidkeed aabbaheed walaalkeed rag iyagaa isyaqaanee yayna talada gooni la noqonine hala tashato oo iyagu iyo iyadu ha iskula qanceen ninka loo gurinayo gabadha maaha marka masl masle cadaadiisa maaha laakiin waxaa laga taxadarayaa gabadhu inaysan meel munaasaba ku dhicin baa la rabaa inay meel munaasaba gashaa la doonaya meelaan munaasaba ahayn inay ku dhacdo yaa la diidanya saas daraaddeed baa walaalkeed iyo aabbaheed iyo taladii lala wadaajiyey ayaguna ma qasbi karaan oo waxaa layidhi ma qasbi kartaan waa inay iyadu raalli ku noqoto ninkay guursanayso ujeeddadu maxay tahay marka qasadkeennu waxa weeyaan labada ruux asaas waxaa u ah noloshu inay hagaagto qoyska inay labaduba isku qancaan oo gabadha wada raalli ku tahay ninka loo guurinayo oy ku qanacdo ninkuna gabadha guursanayo inuu ku qanco oo raalli ku yahay waxaa ka mid a asbaabta keeni karta inay gurigu ama qoyska noloshiisu ay fiicnaato oy hagaagto waxaa ka mid a guriga marka la dhisayo asaaskiisa hore waa in lagu dhiso ilaahay cabsidiisa subxana wa tacala iyo taacadiisa saad ogsoontihiinba ilaahay baa maamulka adduunkan gacanta ku haya cid kale ula talisana ma jirto quluubta bini aadamka khaasatan ilaahay gacantiisa ku jiraan subxana wa tacaala meesha bini aadamku uu ka raaxaysto ka xasilo ka dego ama haddii uu ka qasmo uusan nolosha dhanba ka qasmayso waa qalbiga qalbigana yaa gacanta ku haya ilahay baa gacanta ku haya subxana wa tacaala sida nabigeenu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh alqalbu bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuhu kayfa yashaa qalbigu ilaahay subxaana wa tacaala laba faroodoo farihiisa ka mida bay qalbigu dhexdooda ku jiraan siduu doonuna ilahay u rogrogaya subxaana wa tacaala siduu doonuu ka yeelaya ciduu doonuu ku diraya qalbigan ciduu doonuu jeclaysiinaya cid doonuu kasii jeedinaya ciduu doonuu kusoo jeedinaya yani waxa mabduu doonuu gelinaya mabduu doonuu ka shubaya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigan isagaa maamula qalbiga labadii ruux qalbigoodii in lays ogolaysiiyo lays jeclaysiiyo yani waxawey laysu barakeeyo dad isku kalsoon ay noqdaan waxay ku imaan kartaa guriga markay aasaasayeen oo dhidibada u dhigayeen inay ku saleeyaan ilahay cabsidiisa iyo daacadiisa subxana wa tacaala markaasaa ilahay subxana wa tacala wax la qabanaya quluubtoodii isu hagaajinaya isjeclaysiinaya yani waxa weye dad sacaado iyo liibaan ku wada nool bay markaa noqonayaan haddiise guriga asaaska hore uu ka hadlaabo markii hore la bilaabayaba waxaa lagu bilaabay xumaan baa lagu bilaabay macaasi baa lagu bilaabay macaasi baa lagu bilaabay markaasi xagee wax ka hagaagaya ya guri adigaba aada dabgelisay yaa kuu daminaya adiga adaaba gubayba adaa ku talagalay inuu gubto limaada lianna bilowgiisii baad ilahay dagaal kula gashay subxana wa tacala ilaahay baad dagaal la gashay macaasi baad gashay dunuub baad ku asaastay ilaahay subxana wa tacala macsiyadiisaad ku asaasteen ma waxaad doonaysaan marka in aad intaad gurigii bilowgiisiiba hadlayseen in gadaal laydinka hagaajiya doonaysaan ma soconaysa adaa gacmahaaga isku gubaya marka waxaa la doonayaa guriga ilahay daacadii subxaana wa tacaala in lagu saleeyo oo tilaabo kastoo la qaadayo arooskii hadduu yahay hadduu yahay weliimadii laysugu imaanayo hadduu yahay qaabkii uu dhachayay waa in laga ilaaliyo wax kastoo ilahay usan raalli ka hay subxana wa tacala waa in laga ilaaliyo wax kastoo ilahay ka cadhaysiinaya subxana wa tacala waa in ilaahay diintiisa subxaana wa tacala iyo wuxuu ilaahay raalli ka yahay in guriga lagu saleeyo taasaa la doonaya markaasaa gurigu barakoobaya oo ilaahay subxaana wa tacala labada ruux uu isu barakaynaya oo maalan waxaa ka mid a waxaa ka mid a maalan sida hadda maalan munaasabaadkan aroosyadii intaan ka warhayno meel walba soomaalidu waa khrimeen waa khrimeen munaasabaadkii waxaa kusoo biiray munaasabaadkii aroosyada iyo xafladihii aroosyada waxaa kusoo biiray dhaqamo fara badanoo hore u jiri jiray qolo walba meeshay tagtay dhaqankii ka jiray unbayba qaateenba bal cajaa-ibta jirta waxaad moodaa inaan nahay ummad waagoodii horeba aan dhaqan lahayn oo qaaday isu aroostaan aan lahayn oo qaaday isu dhistaan aan lahayn oo iyaga oon waxba wadanin ummadahan kusoo dhexdhacay nin walba meeshuu iyo yani darkuu kasoo ceelgalay iyo reeruhu u yimid iyo waxay haysteen buu ka qaatay marka waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaad ogaanaysaa haddaad gurigaaga asaaskiisa kula dagaalanto ilaahay subxaana wa tacaala gurigaaga kumana dhisayo kumana hagaajinayo adiga laftaadiiyo shaydaanna waa lasu gindaynaya bal meeshaad iska soo ridaan ayaa markaa la fiirinaya guriga waxaa la doonayaa bilowga hore in baraka loogu duceeyo ilaahay subxana wa tacala diintiisa ay macnaha wax wey ka daahirto marka ugu horreysay labada ruux isugu isu imaanayaan inay khayr isugu yimaadaan sooma jeed nabiga sal ly wasalam xadiid saxiixa ka sugan uu leeyahay إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جاري خادما midkiin haduu haweeney guursado ama meehe uu khaadim mid adeega uu soo iibsado waagii hore addoomaa jiri jiray la gato oo loo iibsado inay adeegaano guriga kaaga adeegaan ama adeege haddaad soo gadato ama haweeneyda aada guursato buu nabig sal ly slam falyaأkhud binaasiyatiha waliyusami اllaha tabaaraka wa tacaala yani waxa wey marka ugu horeysa habeenka guriga aada isugu timaadaanba waa waxyaalaha guriga barakeeya ka midta bilowga ugu horeeyeed kulmaysaanba waxaa la doonayaa inaad magaca ilahay ku kurantaan alla magaciisaa isukiin xalaaleeyey bilowga horeed isu imaanaysaana magaca ilahay ina isugu timaadaan ba la doonaya wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam fooda ha qabto kadibna bismi illaahi ha yidhaah gurigiibaa arooskii habeenkii wixii la samayn lahaa la samee nin iyo xabaashii loo kala teg adiga haweentii laydin kala teg maxaa xageed ka bilaabaysaa marka xageed ka bilaabaysa waa inaad meel ka bilowda ma bax meeshaad ka bilaabi baa lagu sheegay nabigu wuxu uri sal lla lay wasalam fooda ha qabto bismi illaahi ha yidhaahdo kadibna barakaha ku ducayso muxuu odhanayaa wuxuu leeyahay allahuma inii as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha calay wa acuudu bika min shariha wa shari ma jabaltaha calay ilah waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo wixii khayre dhexdeeda aad ku abuurtay waxaan kaa magangelayaa sharkeeda iyo wixii share dhexdeeda ku abuurtay soo ilahay maadan magan gelin ilaahay waa ku magan gelinaya wixii khayr ahee dhexdiina ilaahay idinku abuurayna waa idin siinayaa wixii sharana ilahay baa idinka leexinaya subxana watacaala laanna bilowgii horeba khayr baad ku kulantay xadiiskaasi axmed iyo xumaydi baa soo saaray waana xadiis sugan wey kadalika waxaa la mid a in intaan hawshu bilaabaninba inta laba ragcadood la wada tukado iyada sidoo kale la wada ducaysto nabigeena ka sugantahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaan dila aathaar fara badan oo salafka saxaabada ayaga ka sugan shaqiiq ninka la yidhaahdo taabiciinta ka mid ah wuxuu leeyahay nin baa yimid buuri markaasaa wuxuu yihi inii tasawajtu jaariyatan shaaba waxaan guursaday buu yihi haweeney dhalinyaro ah wainii akhaafu an tafrukanii waxaanan ka baqayaa buu ihi haweeneydaasi inayga xanaajiso ma aqaano waxaa cabsida ku bixiyey laakiin wuxuu leeya haweentan waxaan ka baqayaa inayga xanaajiso buui waana gabadh dhalinyaroa markaasaa wuxuu yimid cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu ku yihi cabdullaahi ina alilfa min allah waalfirka min ashaytaan bu yacni waxa weeyaan isku duubnaanta iyo isweheshiga iyo isjacaylku xagga ilahay buu ka yimaadaa isnacaybka iyo kala jeesiguna shaydaan buu ka yimaadaa wuxuu ku yidhi yuriidu an yukariha ilaykum ma axala allahu lakum shaydaan wuxuu doonayaa markuu isku kindirayo wuxuu ilaahay idin xalaaleeyey inuu idin necbaysiyo idinku diro faidaa atadka faamurhaa an tusalliya wara'aka rakcatayn buuri haweenaydu markay ku timaado oy ku soo gasho wax amar oo waxaad ku tidhaahdaa laba ragcadood gadaashayda ku tuko laba ragcadood wada tukada oo adigu aada imaam u tahay iyaduna gadaashaada ku tukanayso waxaadna tidhaahdaa markaa kadib allaahuma baarik fii ahlii wa baarik lahum fiya allaahuma ajmac baynana maa jamacta bikhayr wafariq baynana idaa faraqta ilaa khayr bal khayrkaa fii waxaad tidhaahdaa buu yidhi ilaahayow i barakee ehelkaygana ii barakee ilaahw ehelkayga barakeeyo aniga ii barakee anigana i barakeeyo ehelkayga ii barakee yacni waxa weeyaan aniguna haweentan wixii khayr iyo barake ku jira ilaahu iga sii ayadana ilaahu wixii khayr barake khayr iyo barake igu jira ilaahu sii ilaahu isu kaana barake wey inta aan wada joognana ilaahu khayr aan ku wada joogno haddaanu kala tagno oo ama geerinna kala geyso ama si uun u kala tagnana ilaahu khayrna wuu kala gey waa bilowgii horeba wax shaqaa lama qabanin bilowgii hore kulankii horeba saasaa la odhanaya gurisaa ku bilowday oo ducadaa ku bilowday oo salaadaa ku bilowday oo barakadaa ku bilowday maxaa umalaynaysa maxaa ka filaysa adiga soo ilaahay barakayn maayo shaki male inuu ilahay barakaynayo subxana watacaala laakiin dhibaatadayna haysato o dhan waxaad garanaysaan waxaan ka soo boodnay waxyaalahaas o dhan baan ka soo boodnay waan ka soo tilowsanay waxaas oo dhan ba wadaadad yani ragga qaarkood waxbay kuleeyihin oo sheekhu yaaba kanshe u helay waxaas ya nin macnaha waxa way baahnaayo awoon guri loogu keenay salaad soo tuka iyo food qaba iyo duceeba goorbuu kansho u helaya waa qasab in kansho loo helo wa haddii la doonayo in wax la barakeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala wax hagaajiyo oo gurigu fiicnaado haddii la doonayo waa in taanis loo helo oo hawsha hawsha kale la dibdhiga wey macnaha asaaskaasaa marka wax lagu saleeyaa maxaa yeelay khayrka aan rabno oo dhan ilahay gacantiisa ku jira subxana wa tacala beri kalena kuma gaari karin haddaan rabno inuu qoysku hagaago oo qoysku fiicnaado oo qoysku isku kalsoonaado oo qoyska khayr dhexdiisa la dhigo waa in jidkaa la marway ayb waxay ka mid tahay asbaabta keeni karta in runtii waxa weeyaan uu guriga iyo reerku isu barakoobo oo sacaado iyo liibaan kale helo waxaa ka mid a markii gurigii uu dhismo oo dadkii ay isu yimaadaan oo kulmaan kadaalika kulanka horeba waxaa lagu kulmayaa ilaahay magaciisa subxaana wa tacaala markay ninkiisi xaaskiisa dantii guriga loo samaystay ay dhammaysanayaan waa inuu sidoo kale markaa duceeyo bismi illaahi allaahuma janibna shayطaana wa janibi shayطaana maa rasaqtana magaca ilaahay baan hawsha ku qabanaya ilaahayow yani waxaad naga fogeysaa shayطaan annaga iyo waxaad ilmo eed nasiiseed nagu irsaaqdaba ilaahu shayطaan naga fogey nabigu wuxu uri sal ly wasalam hadday ducada akhriyaan meeshaana habeenkaa ilmo uu uur galo ilmo u dhasho shaydaan ma taabto buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam aleyh ilmaha waa ilmo ilaashan oo xirsi xidhan oo ilaahay ilaalinayo subxana wa tacala limaada lianna habeenkii uur galayabaa loo xirsi xidhay magaca ilahay buu ku xirsi xidhan yahay waaba xirsi xidhan yahay ilmahan aynu kari la'nahay bismi illahi daasaa laga sutay wax kale maaha ilmihii waa la kari la'yahay waa halaabeen cabaadkeennaa baxaya meel kasta waxa weyaan ilmihii gacantaa lagu dhigilaya limaada laana bismillahi baa laga tegay wixii ilmahan xadhigii xidhi lahaa iyo ee barakayn lahaa ee ilaalin lahaa baynu soo halmaanay ama in badanoo naga mida waxa laga yaaba inaynaan ogeyn oo inaan ka warhaynin macna ayib waxaa ka mid ah gurigu intaa wixii ka dambeeya waxaa la rabaa inuu ilaahay daacadiisa ku socdo subxana wa tacaala oo labadii ruuxba ay dadaalaan oy ku dadaalaan ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa haddii gurigu ilaahay daacadiis iyo ilaahay amarkiisoo la ilaaliyo sharciga ilaahayoo la ilaaliyo kitaabka ilaahayoo la ilaaliyo sunnada nebigoo la ilaaliyo sal ly waslam uu gurigu ku socdo shaki male gurigaasi inuu liibaan iyo barwaaqo iyo deganaansho helayo labada ruuxna inay kala liibaanaya qas iyo rafaad iyo dhib iyo ishaysi iyo muranna ilahay waa ka ilaalinaya subxana wa tacaala waase goorma gurigu markuu ilahay daacadiisa ku socdo subxana wa tacala nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid xaakim uu soo saaray xasan ah lagana warinay sacad ayaa nabigu wuxu uri sal lay waslam alaaatu min asacaada wa alaaatu min ashaqaawa saddex liibaantay ka mid tahay saddexna waxay ka mid tahay ayaan darida iyo liibaan dariday ka mid tahay saddex liibaantay ka mid tahay waa saddexdee saddexda liibaanta ka mida nabigu wuxu uri sal lay waslam almar'atu asaalixa taraaha fatucjibuka وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق بالنبي صلى الله عليه وسلم صدح ذا سواحي كم به الليبان تكم به وصدح ذا المرأة الصالحة هوين إذا وناكسا إلهي إذا تقانا دين إذا تقانا ربي قد كعمر قادته الله إذا أطيعه هوين إذا وناكسني سينتا اللقسيين والليبان تنوع كم إذا والليبان والنبي صلى الله عليه وسلم تراها فتعجبك waad arkaysaa ishaadu markay qabato waad u bogeysaa maxaad ugu bogeysaa waxaad ugu bogeysaa liannaha ilaahay daacadiisa ayaa caruurta iyo reerkaba qurxiya sida ilahay qur-aan ku sheegay subxana wa tacaala ducada dadka ahluliimaanka ay ku ducaysanayaan cibaad araxmaan markuu ilaahay tilmaamayo wuxuu yidhi waa kuwa yidhaahda rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun rabbiyo waxaad noo hibaysaa caruurtannada iyo xaasaskanaga xaggooda waxaad nooga hibaysaa ilqabowsi wax ishanagu ku qabowsato bimacnaa qalbiganagu ku raaxaysto aanu u bogno ilaahu noglaga siiy reerahanaga iyo xaasaskanaga carruurtanada xaggooda waxaa laga wadaa bay leeyihiin salafka ridwaanullaahi calayhim caruurtaada iyo reerkaaga waxay ku farax geliyaan oo qalbigaagu u bogaa markaad aragto ilaahay daacadiisa iyagoo haya subxana wa tacaala ayagoo ilaahay khayrkiisa isu dabamaraya ayagoo wanaaggaa ku moogeysanaya markaad aragto markaasay ishaadu farxaysaa qalbigaagu u bogayaa marka almar'atu saalixatu taraha fatucjibuka bu nabig sal lay slm markaad aragto waad u bogeysaa way ku cajab gelinaysaa wataqiibu canha fata'manuha calaa nafsiha wamaalik markaad ka maqan tahayna aamin baad ku tahay nafteeda iyo xoolahaagiiba inay kuu ilaalinayso cabsi ma qabti ayada lafteedii inay gogoshaadii hallayso oy magaxxumo kuu soo jiido oy sharafkaagii dhaawacdo kama baqaysa xoolahaagiiyo wixii aad ku aaminteed kaga tagtayna uma baqaysid markaad la joogtay ishaadu ay qabanaysana farax waad ku farxaysaayo waa ku cajab gelinaysaa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh middaasi liibaantay ka mid tahay bal waa miduu nabigu yuri sal ly wasalam addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa buu nabi uri sal lay wasalam adduunyadu waa alaab yaroo raaxo ah waxoogaa yaroo lagu raaxaysta way adduunyado dhan isu ged alaabtaa yartee lagu raaxaystana waxaa ugu fiican oo ugu khayr badan haweenay wanaagsan buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh haweenaydu hadday ka hadlowdo waa ku dhamaatay soomaalida waxay yidhahdaan walba nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid bidha labada kale ma xusuusta laakiin waxaan xusuustahay ninna weligaa ma gaadhid ninkaana weligaa gaadho waxay dhahaan ninka kaanaag fiican way weligaaba adigu tuur isu yar oo kor u kac oo kor u bood ma gaadhi karto ana way kabaysaa iyadiibaa macnaa wax way habeynaysaa adigana wax way waa kala dhimanta waxbaa kaa dhiman sidaas daraaddeed baa nabigeena salawatu rabbi wasalam aleh macnuhu tilmaamaya waa macnahaasoo adduunyada inta wax lagu raaxaysta yaalayo waxaa ugu qiimo badan haweenay saalixada bu nabig sal lay slam waxaan ka wadnaa marka salaaxa iyo hagaaga qoysku waa liibaanta asaaskeeda w reerku inuu hallaabo haweenta iyo ninku midkood hallaabo diinta ka hallaaban oo daacada ilahi subxana watacaala gooyana waa reerka shaqaawadiisa iyo ayaan daradiisa iyo burburkiisa iyo rafaadkiisa asaas u tahay macnahaasu nabigu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh saddexda marka liibaanta ka mida taas uu horreysiiyey waxaa ka mida nabi sal lay wasalam daabadaadii gaadiidkaagii aada sarayd oo ah gaadiidku ogol oo socod fiican iyo ta saddexaad oo ah guri waasaca liibaanta waa saddexaasu nabig uri sal lay slm guri waasaca oo qolol badan leh haweenay saalixada wanaagsan iyo gaadiid fiican saddexdaasi waa liibaanta bu nabig sal lay slm saddexna waa shaqaawa iyo ayaandarro wey oo waxa weeyaan haweenay xun oo ku xumaynaysa haddaad ka maqan tahayna nafteedii iyo xoolihii aad kaga tagtay ku aamini maysa haddaad la joogtana wuxuu nabigu yuri sal lay slam tasuu'uka wa taxmilu lisaanaha calayk adigii carabkeediiba aday kugu xambaaraysaa bimacnaa waxa weye waa haweenay af xun waa haweenay ninkeeda aflagaadaysa waa haweenay aadan ka baxsanayninba ayadiiba aadan ka baxsanayninba afkeedii adinkeedii baadan ka nabadgelayn haddaad ka maqnaatana nafteediiyo xoolahaagii ku aamini maysidoo baqdin baa ku haysa mar walba iyo gaadiidka xun iyo guriga cidhiiriga ah saddexdaas nabiga wuxu uri sal lay wasalam waa shaqaawada buu rasulku sal lay slam marka sacaadat lusra iyo sacaadat alxayaati azawjiya asaas waxa u ah in ay dadku dad khayr qaba yihiin oo dad ilaahay yaqaana yihin subxana watacala guriguna uu ku socdo ilaahay amarkiisa ilaahay daacadiisana subxana wa tacala uu ku socdo ayadana asaasiyaadka ayay ka mid tahay haddii meeshaasi ay soo gasho macaasi hadduu gurigii uu ku socdo ilaahay subxaana wa tacala waa ciqaabaya ciqaabtuna meel fogba haka doonin ciqaabta meel fogba haka doonin labadii niin qalbigii niin baaba laysku dirayaaba adiga ha filanin markii lagu yidhahdo ilaahay waa ku ciqaabaya inuu dhulka lagula gooyo ha filanin sowjid samada in lagaaga soo dhagaxyaan lagaga soo daadiyo keliya kan ha filanin meel fudud baaba lagaaga imaan karaaba meel aadan filaynin baa ilahi subxana watacala kaaga imaanaya waxaa lagaa soo gelaya adiga reerkaagin baaba laisku kiisalidayaaba saas way macna labadiini qalbi baa la kala jeedinaya waa laisku kiindiraya nololi ma jirto xasilooni ma jirto deganaansho ma jiro caruurtii rogmatay rafaad iyo kadeed baa lagu noliy markaasaa waxa weeye haddii gurigu kaa qasmo shaqadiina waa kaa qasmaysaa waxaa laga yaabaa xataa inuu ruuxu cudurba qaado oo marka dambe islaba hadlaba sida meelahan ku badan oo kaleeto waxaa laga yaabaa tilaabooyin kaleeto oo akhradiisii iyo adduunyadiisii oo baabi'isay inay sabab usii noqoto oy kusii kalibtaa dhici karta maxayna ka kacday waxay ka kacday gurigaasa hallaabay maxay ka kacday gurigaa hallaabayna wuxuu ka kacay khalad baad gashay saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal alay wasalam laba isjeclayd oo isnacaysa ma jirto ilaa waxay isku naceen waa sabab dembi ay galeen buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey laba isjeclayn hadday isnacaan waa un dembi la galay waa un khalad la galay salafka ridwaanullahi caleyhim waxay dhihi jireen markaan aniga khaldamoon dembi galo dembiga aan galay markaba waxaan ka garanayaa reerkayga iyo qoyskaygaan ka garanaya iyo gaadiidkayga haweentii inbaad soo giiranayso oon la karayninba caruurtii haddaad tidhahdo war koobkaa biyaha aabba ii soo shub maba karaysidba duurkay galeen oo jokoran waaba kaa dhaqaaqeenba gurigii iyo reerkii unbaaba lagaa gelayaaba adiga wax way meel fogba lagaaga imaan maayo marka waxa weyaan isma ogid xaggee lagaaga yimid laakiin xaqiiqadu waxa weeye adigaa ilaahay subxaana watacaala xadhigiisii gooyey markaad ilaahay xadhigiisii aada goysana ilaahay waa ku ciqaabay waana ciqaabaha lagu ciqaabayo kuwa ugu fudud waay saas daraaddeed guriga haddii liibaan iyo sacaado laga rabo guriga ilaahay lagu dhaqo daacadiisa ana lagu socdo ilaahay amarkiis subxaana watacala waxaa ka mid a asbaabta geeni karta guriga sacaadadiisa geeni karta an yakuuna nadaamu lbeyti waaxidan labada ruuxee nolosha ka dhaxaysa guriga nidaamka ay ku wadaan waa inuu hal nidaam yahay inta badan guryaha waxa dhibaatada geliya waxa weeye haweenaydiina waxay xambaarsan tahay aragti kale ninkiina wuxuu xambaarsan yahay aragti kale labadii aragtiyood ayaduna waxay rabtaa gurigu inuu teeda ku socdo isaguna wuxuu rabaa gurigu inuu yani taladiisa iyo tiisa ku socdo oo ma laysu keenaya markaa kaafiyo kale dheeri wey laysuma keeni karayo gurigu waa inuu ku socdo nidaamkiisa nidaamkii ilaahay guryaha islaamka u dejiyey subxana wa tacaala sidii ilaahay uu shaqada u qaybiyey subxana wa tacaala leanna gurigii shaqo gudaha ana waa u baahan yahay shaqo dibadda ana waa u baahan yahay shaqadii gurigu u baahnaa oo dhanna shareecadu way qaybisay oo waxay tidhi shaqadaana ruuxaasa iska leh shaqadaana ruuxaasa iska leh labadoodaba mid walba shaqadii loo diray baa haddana ilaahay u fududeeyey subxana wa tacaala sidaas dabeecad ahaan bayba ugu fududahayba haddii mid inta la soo bedelo ka kale shaqadiisa maalmo qaban la yidhaahdo waa kadeedmaya waa rafaadaya maxaa yeelay ilaahaygii abuuray baa mid walba abuurkiisa ugu talagalay shaqaduu qaban lahaa ugu talagalay kanna shaqadiisan ayuu saciid ku yahay oo ku degan yahay kanna shaqadanu saciid ku yahay oo ku degan yahay labadii shaqo ayaa isdhammaystiraya gurigii wuxuu noqonayaa guri xasiloonoo nadaam la yaqaano ku soco noqonaya laakiin mashaakisha guryaha haysta waxa weeyaan ee intooda badan ay u burburayaan nadaam gooniya maa ku socdaanba nadaam laslogya ku socdaan ma jiro kii shareecada ilaahay dejiyeyna waa horaa laga tegey ku kaleetoo la yaqaanana lama qaadan ruux walba marka wuxuu doonaya hawadiisiiyo siduu isagu rabo inuu guri ku socduu doonaya oo dee saad adigu rabto anugu ma rabo saan anigu rabana adigu ma rabti ma isu keenayna marka waa inuu jiro wax nadaamo bini aadamka kala hagaya waa inuu jiro xataa iska dhaaf bini aadamka iska dhaaf bini aadamka iska dhaafe xataa xayawaanaadka iyo cayayaanaadka dhulka ku noole nadaam kama maarmaan kala dambaynna kama maarmaan waa idinka arkay qudaanjada iyo yacni jiraca iyo baashan la yidhaahdo yani shinnida iyo cayayaanaadka yaryarka ah nadaam la-aan ma aha nadaam iyo kala dambayn bay leeyihi boqor baa jira madax baa jirta askar baa jirta qaab ciqaabeed baa jira xataa kii khalad gala ay u ciqaabaan makhluuqaadkaasi makhluuqaad sahlan ma aha makhluuqa saa u yaryar marka ilaahay subxaana wa tacaala uu nadaam kaa fahansiiyey bini aadamkii ilaahay karaameeyey caqligiisiiyo ka waran marka haddiiba laba ay meel ay hawli ka dhaxayso waa inay kala dambayn jirto saas daraaddeed baa nabigeena sal lay slam wuxuu yihi hadday saddex safraan oy socoto yihiin amiir la-aan waa inaysan ahaan saddex ruux iyo ka badan oo socoto ah waa inay midkood doortaan oo adaa madax noocna hogaami yidhaahdaan oo maxay u baahan yihiin dadku markay socotada yihiin dadku markay socotada yihin keliya waxay u baahan yihiin in mark waktiga la degayo waktiga la soconayo waktiga raashin la karsanayo shaqooyinkoo laysu qaybiyo wax yar bay u baahan yihin intaa yarta ah haddii cid kale nadaamisa aan la helin ma wada soconayaan wixiina waa isku dhex daadanaya nidaamkuna waa laabaya nidaam mutabaca marka waa inuu jiro saas daraaddeed baa shareecadu labada ruuxee noloshu ka dhaxaysee qoyska ah nidaam baa loo dejiyey arijaalu qawaamuuna cala annisaa guriga mas-uuliyaddiisa ninkay saaran tahay haweenaydii waxay leedahay mas-uuliyaad iyo waajibaad bay leedahay walahunna mithlu aladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja waxay leeyihiin dumarku xuquuqda lagu leeyahay iyaga mid la miday leeyihiin waajibaadka saaran ayaga tu la mida raggoodana saaran adiguna waajibkaaga qabso gabadhuna waajibkeeda ha qabsato wixii gurigii wuxuu noqonayaa dhankana waa laga soo wadaa dhankana waa laga soo wadaa shaqo isu dheelitiran baa meesha imaanaysa waa la nasanaya iyadiina waa nasanaysaa adiguna waad nasanaysaa laakiin haddii isku qasmaan oo waraaqoy isku qasmaan nidaamka gurigu qasmo la garan waayo nidaam uu gurigu ku socdaba markaa waa fasaadaya waana midka ilahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay markuu ka waramayay samaawaadka iyo dhulalka low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa bu alle subxana wa tacala dhulkan iyo samadan aad arkaysaana sidan u dhisan sida cajabta badan u dhisan haddii ay hal ilaah ka badan ay jiri lahaayeenoo maamula way fasaadi lahaayeen bu alle yidhi subxana wa tacala hal maamul hal meel bay hoos tagaan hal meel baa looga wada taliyaa hal meel bay ka amar qaataan hadday laba meelood looga kala talin lahaa way fasaadi lahaayeenoo way baabi'i lahayen dhulkanna ma yani ma goglanaaneen samadanina ma dhisnaateen waa la qaybsan lahaa waa laysku layn lahaa waana lagu kala tegi lahaa samaawaadkiiyo dhulalku nidaam bay ku socdaa bini aadamka unugiisa ugu yaray qoyskaa nidaam buu ku socdaa nidaamka uu ku socdo ma nidaam gaalba ma nidaam islaamba maxeer jajaba ma kii ilahay kitaabkiisii sunada ku sheegayba waa in nidaam mucayana lagu socdo nidaamkii ilaahay soo dejiyey subxana wa tacala waa inuu guriga ku socdo ruux walbana waajibaadkiisa guto mas-uuliyaadkiisa guto ka kaleetana uu mas-uuliyaadkiisa guto sidaasay nolosha sani ku noqon ku imaan kartaa oo nolosha ay ku hagaagi karaysaa meesha guryaheenna inta badan dhibaatadu inaga haysatana waa kaa khaasatan mujtamacaadkii yurub yimid iyo qoysaskii wadamada reer galbeedka yimid burburkooda asaas waxaa u ah nadaamoo gurig ku socdo mabalaha xaggaa nadaam baa ka jiray nadaamkii xagga ka jiray markii meesha la yimid waxaa la yidhi waa nadaam laga soo guuray oo rajciho kaasi kuna qod ma leh waa nadaam kaasi wuxuu ahaa nadaam laga yimid buu ahaa meesha nadaam baa ka jira qoysasku u nool yihiin nadaamkan ha lala qabsado nadaamkiina lalama qabsanin meeshan ka jiray ee gaalada u yaalay kii horena waa laga tegay laba reer dhaxaad baa lagu baaba-ay marka laba reer dhaxaad baa lagu rogmaday guryihii eber kadeedka iyo rafaadka iyo dhibaatada aad arkaysaan asaaskeedu marka waxa weeye bini aadamka ilaahay wuxuuba ugu talagalay oo guryuhu inay nidaam ku socdaan oo wixii habaysan yihiin habayntii baynu ka saarnay inagu ilaa loo soo celiyo nidaam mucayana guriga loo soo celiyana gurigu ma hagaagayo maxaa yeele bini aadamka labada wada dhalatay labada isdhashay isku aragti maaha isku caqli ma ah isku faham ma ah isku cilmi ma ah waa kala gedisan yihin kala gedisnaantaa wax kontaroolay u baahan tahay nidaam labaduba u wada khuduucaan oo labaduba ka wada dambeeyaanoo labaduba wada ilaaliyaan oo ayago dhan yani wax weeyaan xakameeya oo kontaroolay u baahan yihin haddii nidaam la-aan ay tahay wax jiraya ma jiro waana dhibaatooyinka guryaha haysta asaaska runtii waxa weeyaan sababka ugu muhiimsan ee keenaya kaa isaga wey macnaa guryaha marka nidaamkii islaamka loo soo celiyo kala dambaynta loo soo celiyo yani waxa weye xilkii sidii shareecadu u qaybsay ha loo qaybsado ruux walba waajibaadkiisi iyo xilkii la saaray inuu la imaan kara ha isku dayo sacaado iyo liibaan iyo deganaansho iyo saxansaxa iyo wanaag baa marka guryuhu u baxaya laakiin inta taas laga botee wanaag imaan maayo waxaa ka mid a qodobada muhimkaa ee in la ogaado u baahan in yani kana mid a asbaabta keeni karta guryuhu inay degaan oo xasilaan oo sacaado iyo liibaan ay helaan labada dhinacba waa inuu mid walba diyaar u yahay khaladka kakale ka imaanaya inuu u dulqaato haddii lagu yidhi kana jidkaasaa loo jeexay kana jidkaasaa loo xaqiijiy mid walba jidkiisa ha qaado macnuhu ma aha ma khaldami karo kana waa khaldami karaa kana waa khaldami karaa ha khaldamee maxaa la doonayaa markii la khaldamo markii lagu khaldamo waa inaad diyaaru tahay khaladkaas inaad dulqaadato haddii aadan dulqaad lahayn khaasatan ragga dulqaad aadan lahayn ayadana waa waxyaalaha guryaha ku keena shaqaawada ku keena muranka faraha badan keena isu dulqaad la-aanta leanna wax weye nolol baa dadkii ka dhexaysa waxbaa ka dhexeeya waa la isdhaliilayaa waxaadan yani kula qumanayn baad arkaysaa waxaadan u bogin baad arkaysaa ruuxiga waxaad arkaysaa ama ilduuf baa u geeyey ama wuuba khaldamay ama wuuba u qastay laakiin maxaa lagu wada socon karaa waxaa lagu wada socon karaa u dulqaado oo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo qabay dumar kuwii ugu khayr badnaa imisay dumarka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ay khaladaad samaynayeen khaladaad marmarka qaarkood intay u heshiiyaan nabiga sal alay wasalam ridwaan ullaahi calayhim dumar bay ugu khayr badneen haddana macsuum maynan ahayn khaladku waa ka dhici karay laakiin waxay ahayn khaladku markuu ka dhaco way iskaran jireen taasay nagaga fiicnaayeen marmarka qaarkood sida nebiga xadiisu ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh qaarkood baa u heshiinaya waxay leeyihiin waa laisla qabay waxay odhanayaa na warkan kuu yimaado waxaad ku tiradaa oo nebiow ur qarmuun baan kaa dareemahayaay m xabagtii qarmuunayd baad cuntay anigana markuu iisoo gala saasaan doonay saasaan ku dhahay waxaa la doonaya ma taqaana waxaa la doonaya in lagu diro mid xaasaskiisa ka midoo malab siisa malabkaasaa laga masayrsanyo la doonaya in lagu diro nabiga sal alay slam oo nabigow geedkii la dhihi jiray makaafiirta xabagtiisii qarmuuneed miyaad cuntay maya maya maya zaynab baa malab isoo siisay iska tagay tu kale adala u tagaya tii kale oo nabigow waa wax kaasoo urahay ma ma xabagtii qarmuuneed baad cuntay maya zaynab baa malab isiisay laakiin mar dambaba cuni maayo bas buuba iga yahay nabiga sal ه lay wasalam waa la canaananaya yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagi mardaata aswaajika wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xaaraamaynaysaa adoo dumarkaaga raalli gelinaysa ilahay baaba kuu xalaaleyey maxaad dumarkaaga ugu raalli gelinaysaa iska xaaraam inaad iska xaaraamayso mar marka qaarkood waxaa dhacaysa intay yimaadaan mid nabiga la joogto sal lay slam ta kale u timaado ayay caayaysaa sida maalan caaisha iyo zaynab in aad mal maranaya ka dhex dhacay fi saxiix bukhaari yani waxa weya caaisha oo nabiga la joogta sal alay wasalam bay u timid markaasa intay qabsatay bay cay kala daashay caaishana waa aamusan tahay shib nabigay fiirinaysaa sal alay wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yiri sal l iska celi buu ku yidhi iska celi caaisha radialla canha waa u qaadatay say ugu waday ugu waday ugu waday canduuftan ku engejiyebayt shib way haleyda markii dambe markaasuu nabigu wuxuu yhi sal ly slam walla inaad aabbaha abubakar ku banaan tahay gabadh aabbaha abubakar walla inaad ku banaan tahay aniga laba dumarood qabto oo ku wada yimid oo hortaada ku caytamaya ma u dul qaadan lahayd ya feed baad kala daali lahayd soo ma yani waxa weeyaan cunsurkan cunsur caadiya maaha nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu leeyahay istawsu binnisaai khayran abuurkooda iyo ka waramayo waxaa loo baahan yahay ninku inuu fahmo guud ahaan dumarka gaar ahaanna xaaskiisa inuu fahmaa loo baahan yahay uu fahmo niqadu dacfigeeda sida haweentaba loo bahan inay ninkeeda fahamto ruux walba wuxuu leeyahay dulduleel buu leeyahay haddaad dulduleelka garato haweentu garato ninkeeda dulduleelkiisa way sixi kartaa waa wixiisii bay odhanaysa hadduu nin xanaaq badan yahay oo guriga markuu soo galaba xanaaqa hadda xanaaqiisa waa lagu talagelaya waa inay garato inuu yahay kii xanaaqa badnaayo xanaaqiisa waxba laga soo qaadin marka dambe sooma haddii nin masayr badan oo tuhmo badan oo meelaha raad baa meeshan maray iyo maxaa guriga soo galay iyo hadday dhaqan noocaasoo kale ku taqaano waa inay tiraado waa masayrkiisii labada ruux inay isfahmaan waa loo bahanya waana qayb muhim ay ka tahay nolosha iyo runtii wadaageeda iyo guriga deganaanshihiisa qayb muhim ay ka tahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caaisha wuxuu ku yidhi caaishay waan ku garan buuri markaad ii xanaaqsantahy kamaa fii saxiixi lbukhaari markaad ii xanaaqsantahy waan ku garan buuri markaasay tihi onabilo maxaad ku garanaysaa wuxuu yidhi nabigu sal lla lay wasalam waxaan markaadan ii xanaaqsanayn ood raalli iga tahay waxaad dhihi buu yidhi waaladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaartay allaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay baad dhihi markaad ii xanaaqsantahayna waxaad dhihi waaladii nafsu ibraahiima biyadihi nebi ibraahim naftiisa allaha ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay baad dhihi markaas intay qosashay waxay tii nebi alla waa runtaabay haddaan yani waxa weeye xanaaqo adiga kaa hijiroon maayo laakiin markaan meel fog tago waa maraan magacaaga uun ka hijiroodan ibraahim kugu bedesho saas wey nebigu salawatu rabbi waslm macnaha waa garanaya xaasaskiisa waa yaqaana yani waxa weeyaan isfahamkaas qayb muhimay ku tahay ka tahay labada darafba inay yani isfahamkaasi wuxuu keenayaa ruuxa dulduleelkiisii iyo jawaanibtii uu jilicsanaa ila ruux kaamila ma jiro rag iyo dumar ruux kaamila ma jiro kamaal ma jiro bini aadamka asal waxaa waa inuu daciif yahay inuu kala dhiman yahay oo uu meel uun kala dhimasho allah kala xoog badan oo ilaahay qaybiyey subxaana wa tacaala marka isfahamkaasi wuxuu keenayaa khaladka ka yimaada ruuxan inaad u dulqaadato marka haweentaada haddaad taqaano yani waxa weye waxay leedahay dabeecaday leedahay dabeecaday leedahay dabeecadaheeda haddaad fahanto dabeecadaheeda inaad ugu dulqaadataa marka loo bahaya macnaha ayib haddii yimaado khalad yimaado oo gurigii labadii ruuxee wada joogay ee noloshu ka dhaxaysay midkood khaldamo haddana isla markaasi waa inay jirto tillaabooyin laysla ogyahay oo lagu saxo khaladkii dhaca haddaan khaldanno maxaa inoo qorsho oon ku saxanayna waa inay jirto tilaabo hebel tilaabo hebel tilaabo hebel sida ilahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay iswaansi isu caqli celin isxusuusin isu naseexayn haddii ay taasi anfici weydo tilaabo kale hadday anfici kaydo tilaabo kale waa inay jirto qaab qoysku uu leeyahay labada ruux heshiis ku yihiin markii shaydaan ka qaalib noqdo oo waxoogaa arintu kululaato qaab lagu xaliyo o lagu dejiyo waa inay jiro khadawaad wax lagu xaliyo waa inay jiraan haddii khadawaadkaas wax lagu xaliyo tilaabooyinkaasi loo qaadaya sidii loo xalin lahaa khilaafka reerka dhexdiisa imaanaya iyadana aynay jirin waxaa laga yaabaa wax yaroo aada u yar inuu sababo reerka burburintiisa oo imisaad aragnay yani waxa weeyaan kuwo intaa isla soo noolaa oo caruur isu dhalay oo isku barakoobay oo hal mar intuu shaydaan uun isku diray daqiiqado gudahood saddexdii baad ku furantay khalaas hawshii waa dhammaatay hadhow baa laleeyahay sheekhow hada waan xanaaqsanaa waan cadhaysnaa shaydaan baa naga shaqaystay bal wax raadiya bal qiil doona hagee qiil laga helaya wa wa waa wax fudud waay wax yaroon aad horeyba usoo jiri jirinba wax yar baa reerkeed oon ku burburinaya macnaheedu waxa weyaan waxaan jirin qorsho degan iyo tilaabooyin degan iyo nadaam degan oo u yaala reerka markay dhibaata dhex timaado see loo xaliyaa see loo xaliyaa waa inay iyadana qodob jira ay tahay oo labadii ruux ay dhexdooda yaalan waxaa kaleeto isagana qodob kale ah labada ruuxee wada jooga ee guriga ku wada nool waa ninkii xaaskiisa waa in ay jirto kalsooni dhexdooda taalla waa inay isku kalsoon yihiin mia fi lmia xaaskaaga waa inaad ku kalsoon tahay boqol kiiba boqol haweentuna waa inay ninkeeda ku kalsoon tahay boqol kiiba boqol shaki waa inuusan kaa galaynin haweentaadu inay daaca tahay in ay wanaag ku hayso in ay cafiifo tahay oy dhowrsoon tahay inay yani waxa waa inaadan tuhmin haddii meesha ay tuhma soo gasho oo haweentu ninkeeda tuhunto ama ninku uu xaaskiisa tuhmo waxyaalaha nolosha qasay ka mid tahay sacaadada iyo liibaanta qoyska waxyaalaha qasa oo calwiya ayay ka mid tahay tuhmada aan waxba ku salaysnayn oon qiimaha lahayn masala waxaa jira ragga qaarkooda masayr badan baa jira dumarka qaarkooda waxaa jira masayr badan baaba jira iskama masayrsana iskama kacsanba mar walba biduuni ayi mubarir waa in marka wixii ay jirto kalsoonida labada ruux ka dhexa kalsoonidu waa muhim waay yani waxa way sidqiga ikhlaaska yani waxa way dhowrsoonaanta diinta shaksiyadeeda camalka waxa qaabka wuxu qabanayo ruuxa waa inuu boqol kiiba boqol kalsooni noocaasa waa inay jirto waa loo baahan yahay tuhmada iyo shakiguna waa inuu reerka ka dhex baxo way reerka inta shaki ku dhex jiro ma taalla meeshaas nolol fiicani ma taalla intay tuhma ku dhex jirto nolol fiicani ma taalla saas daraaddeed baa nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi ina min algiirati maa yuxibu allah wa minha maa yubgid allah masayrka waxaa ka mid a mid ilaahay jecel yahay iyo mid ilaahay nacab yahay buu u qaybsana masayrku waa labada waina min alkhuyalaai maa yuxibu allah wa minha maa yubqiduhu llah yacni xaraga kibirka isqaadqaadka yaa laba u qaybsama isagana mid ilaahay jecel yahay iyo mid ilaahay nacab yahay talow kee wey ka ilaahay nacab yahay ka ilaahay jecel yahayna waa kee wuxuu nabigu yuri sal ly wasalam faama alghayra alatii yuxibuha allah masayrka iyo ficilada ilaahay uu jecel yahay waxa weeye faalghayratu fi riiba buu nabig sal lay slm markii meeshaa wax shaki keeni kara uu jiro waxaa la doonayaa inuu ficiloodo ruux khaasatan ninku inuu ficiloodo haweentu ka ficilooto wixii xumaana in laga ficiloodo markii uu jiro wey wax shaki keeni karay oo muxuu yahay maalan dhaqan xumo akhlaaq xumo yani waxa weeyaan yani sharaftii oo lagu ciyaarayo aadaabtii shareecadoo meel lagaga dhacayo maalan waxa weeye xijaab la-aan oo la baxayo rag ajaanib oo gurigii iska tuban oo maalan waxa weyaan maarata la iska hasaawayo wixii markay heerkaa gaadho wax shaki keena uu jiro waa in markaasi uu ruuxu ka xanaaqo ka xumaado diido ka biyo diidaa la doonaya middaa ilahay waa jecel yahay subxana wa tacaala maxaa yeeley waxaa la diidan yahay sideedaba ninku guriga maadaama uu mas-uulka yahay ilaahayna kala xisaabtamayo gurigiisu inuu noqdo kilaab laysugu yimaado lama rabo mintado laysugu yimaado oo fawaaxishta iyo xumaanta iyo gabdhaha iyo wiilasha isugu yimaadaan gurigaadu inuu noqdo maaha haweentaada cirdigeeda iyo sharafkeeda inaad ka qiirootood ka masirtood ka ficilooto waa la baahan yahay maxaa yeele nebigu wuxuu yihi salawatu rabbi wasalam caleyh laa yadkhulu ljanata duyuuth buu nabi sal lay sl ninka duyuuth la yidhahdo jannada ma galo oo duyuuth yaa wey wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam waa ninka eheladiisa iyo reerkiisa xumaanta raalliga uga ah wuu ku arkayaa danka male gabdhihiisii iyo xaaskiisii qaraabadiisii dadku mas-uulka ka ahaa xumaantaasaa la qasanaya isaguna damba kama labar doofaar ficilo la-aan baa loo cadaabaya somaalida ficilaba mabalaba kaas nabigu wuxuu yhi sal ly wasalam laa yadkhulu janna jannada geli maayo xaaladaasi hayrada timaadaay nabigu wuxu yhi sal lay waslam waa hayro iyo ficilo iyo masayr ilaahay jecel yahay limaada lianna xumaan baa marka lagaga hortagaya laakiin midda ilaahay uu nacab yahay waxa weeye buu nabig uri sal lay wasalam faalhayratu fii hayri riba buu nabi uri sal lay wasalam waa in uu ninku shaki iska galo oo tuhmo iska qaado isaga oo wax shaki keenaba uusan meesha oo limin cudur buu noqdayba waaba jiran yahay waxaa ku dhacay uun macnaa waxa weeye mar walba wuxuu uun fahamsan yahay gurigan markaad ka dhaqaaqdaba waa lagu soo dabamaraa mar balaaya kugu dhacday yaa kuu soo dabamaro oo reerkaaga waxba leh waa jiran yahayba jiruu marka dambe ku noqonaya siduu uwada u wado marka dambe wuxuu noqonayaa inuu macnaha hooskiisa ka dado oo guriga markuu soo galay meelahaas raad kasoo fiirfiiriyo oo gurigii markuu yimaado uu meelaha fiirfiiriyo oo isagii dhab jiro ku noqonay jiro taasoo kale nabigu wuxu yuri sal lay sl ilahi waa nacib yahay subxana watacala ama inuu dhuundhuunto oo reerka u gagabado oo uu yidhaahdo maaragtay bal mar un si kada ah hawshii u socota aad ka duldhacday oo maxaad ka duldhacday nabigu sal lay wasalam wuxuu yihi midkiin markuu yani waxa weye maqan yahay reerkiisa yuusan ku soo guurin oo guuro ugu imaanin buu nabig sal lay slam yotakhawanuhu isaga oo doonaya inuu mar uun ka helo jaanis ka helo oo yani intuu u gabado usoo dhunto waan safray intuu yidhah ragga qaarkood waa sameeya waan safrayaa hadda reerka wakaa intuu yidhaah meel fog ma aadin ayuu habeenin barhkii guuro ku imaanaya gab maxaa meesha yaalla reerkii iyo qoyskii iyo ilmihiin baa meesha yaalla wax dhibaatoo jirta male tan noocaasoo kalea nabigu wuxuu hi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay waa nacib yahay ma jeclo subxana wa tacala maxaa yeele waxay soo gelaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni isman tuhmada inteeda badan ka fogaada baa lii subxana wa tacala maxaa yeele tuhmada qaarkeed waa dembi iyaakum wadanna fa ina adanna akdabu alxadiid tuhmada iska jira buu nabi sal alay wasalam tuhmadu waxa wey waa been tuhmada inteeda badan waa been sidaas daraaddeed masayrka noocaasa ilahay ma jecla subxana wa tacala waana inta badan guryaha badan waxyaalaha dunye ayuu ka mid yahay saddex labadaasuu u qaybsamaa masayrku maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa haddii meeshii kalsoonidu ay dhimato oo haweentuna ninkeeda kalsooniday ku qabtay ay dhimato ninkuna xaaskiisa kalsoonidii uu ku qabay ay dhimato dadkii kala shakiyaan meeshaasi noloshu waa hallowday gurigaasi noloshiisi waa hallowday dadkaasi waxay noqonayaan uun dad midba midka kaleeto iska ilaalinaya midba midka kale iska jiray hadda noloshii la rabay inay isdhex gashay ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarkiinu dharkiinii wey idinkuna dharkoodii baa tihin haddii shaki meesha yimaadoo layskala ilaaliyo ma waxbaa hagaagay haddaad dharkaagii ka shakida ka waran oo dharkan waaba laigu dhex jiraaba dharkan cadeesaa ku dhex jirta hangarallaa ku dhex jira haddaad haga waran ma soconaya dharkan qabi maysa waad un qaawanaan sooma ma wada joogaysaan adiga dhar aad ka shakiday reerkaagii oo dharkaagii ah ood ka shakiday ama reerkaagii oo kaa shakiyay nololsha aad ku wada joogtaani waa nolol qasan nolol hagaagsan maaha saas daraaddeed baa qodobada asaasiga waxaa ka mid a oo reerka liibaantiisa iyo xasiloonidiisa iyo deganaanshihiisa keeni kara inay dadka kalsooni ka dhexayso dad isku kalsoon inay yihiin waxaa ka mid a asbaabta keeni karaysa iyadoo waktigu inagu dhammaaday taqaarub alacraaf waataqaaliid dadku dhaqankii ay ku soo dhaqmi jireen inuu isu dhow yahay ama isku mid yahay maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa inta badan guriga noloshiisa qayb badan waxaa ka ah waxyaalihii dadku ay dhaqan ahaan u soo yaqaaneen haddii labada ruux ayna isku dhaqan ahayn isku bulsho kusoo dhex korin dhaqamadoodi iyo acraaftoodi iyo taqaaliidoodu kala duwan tahay isfahamkoodu waa adkaanaya waana midda keenaysa marka dadka ajnabiga la isguursado inta badan guurkoodu ma waaro limaada lianna waxa weeyaan waxa uu u arko ninku dhaqankiisii markuu fiiriyo waxyaaluhu ku soo weynaaday waxyaalo badan oo uu arko inay habboon tahay baa laga yaabaa haweenaydan maalan waxa weeye inayba u aragtaba inay khaldan tahay waxaa laga yaabaaba iyadoo isle iswanaaji oo u dadaal inay haddana ku hadlayso leanna waxa weyaan qaabbay wax u aragtaa usoo arki jirtay aduuna qaabbaad usoo arki jirtay wixii marka waxa weye acraabta waa waxaan garanayaa nairobi sideed waxaan malaa sideetan iyo sideed ineh baa waxaa la isu guuriyey gabadh yani hindiyad ah gabadh hindiyada wadaad noqotay hindiyadu inta badan wadaadda ma noqdaan wadaadada yani taqliidiga mooyaane laakiin saxwada iyo ma qaataan inta badan hal gabadh baa hindidii nairobi joogtay oo dhan baa wadaadka noqotay gabadhii markay wadaad noqotay xijaabkii qaadatay baa reerkoodii soo eriyey waa la dayriyey dhaaf baa leh gabadhii banaanka kusoo dhacday marka wadaadadii waa la tashado waxa la yidhi gabadhan nin hal wiil ha loo guuriyo nin markaa la islahaa wadaadadii dhallinyaradii meesha joogtay waaba ninka ugu akhyaarsan baa gabadhii loo soo qabtay oo laisku meheriyey markii laisku meheriyo loo aqalgee oo laysu dhisiyo markii dadkii ay isla degeen subax kasta gabadhii oo carar ah unbaa wadaadada meesha xafiiskooda imaanaysa oo dacwo ah naa maxaa dhacayo see wax kaa yihi wax kaloo sheegta ma jiro ninkan lama noolaan karo bay taaganta reerkoodii ay ka dhalatayna waa hore ka soo tagtay gabadhu waxa wey waa la soo eriyey haddana waa la kaxayna war gabadha saa tiriyo se war waxba ma samaynaya gabadhu iyadu baa soo carartay waa la isku celin haddana ayagoo laba beri wada joogeen haddana waa kuwa iyagoo cararo iyadoo fiigay gabadha imaanaysa war gabadha maxaad ku samaynaysa ilaahay wuxuu qadaray say isu wadeen isu wadeen markii dambe si la yeelo markii la waayo waa la kala furay wax kale oo dadkaa dhibaato haysata ma jirte gabadhuna curfigii hindiga ay ku soo kortay bay taqaanay wiilkuna curfigii soomaaliga ahee waxa weeyaan iska garabrartada aha buu wataa marka laiskeeni maayo laiskeeni maayo noloshu isfaham bay u bahantay isfahamkuna wuxuu u baahan yahay in macnaa waxa weeyaan ay dadkii acraafta isla garanayaan taqaaliidda isla garanayaan way dhici kartaayo waa jiraan inay isla najaxaan oo laba aan isaqoonin ajnabi kale intay isguursadaan guurkooda inuu najaxo waa dhici karta laakiin inta badan waa fashilmaa in badan waa fashilmaa waxaa keenana waxa weeye acraaftaasaa lagu kala gedisanya dhaqankaa lagu kala gedisanya taqaaliidaa lagu kala gedisanya waxyaalaha sacaadada keeni kara ama liibaanta guriga inuu sii jiro sii waalo dadku isfahmaan ayaa waxaa ka mid a marka inay dadku dad inta badan iska taqaaliidooda iska agdhowda oo dhaqan ahaan isku dhow inay yihiin waa arrin laga maarmaan waxaan xusuusnahay ansaar dumarkoodii cumar bn khataab radi allahu canhu nabiga sal ly wasalam maalin baa xaaskiisa cumar xaaskiisa ayaa malaha hadalkay ku badiso xoogaa way sibay ula hadashay uusan ku aqoon jirin markaasuu wuxuu ku yidhi nahoy hadalkayga daa buu ku yidhi cumar nin adadag buu ahaayo de dad kalaaba ka baqi jiray dumar iskaba dhaf markaasaa waxay tihi oo cumarow adigu kaalay dumarka nebiga miyaad ka fiican tahay buui yay ku tiri adiga nebi maxamed miyaad ka fiican tahay bay ku tiri nebi maxamedda dumarkiisu way la hadlaan oo macnaha waxbay weydiistaan oo hadalka way ku celiyaan adiga ma nebi maxamed aad ka fiican tahay cumar waa yaabay markaasuu soo tagoo nebiga u yimi sal ly wasalam xafso oo gabadhiisii ahayd oo nebigu qabay sal ly wasalam ayuu u yimida markaasu wuxuu ku yidhi kaa waxaan ku weydiiyey ma nebigaad hadalka ku celisaan bay tiri yuu ku yidhi ma nabigaa hadal ku celisaan haabay tiri waan ku celinaa markaasuu cumar nabiga u yimi sal ly slam wuxuu hi nebi allow dumarka nagii aanu maka kala nimid waa naga fasaadeen buui waxaana naga fasaadiyey buu yihi niman meeshan oo reer madiine ah oo dumarkooda aynay elegsanayn baa naga fasaadiyey bul dumarka halkaas ka dhacay macnaha waxa weeye curfiga madiine yaalay dhaqanka waa wada carab ogow waa wada carab laakiin guryaha madiine qaabka looga dhaqmi jiray dumarka iyo ragga mucaamalada dhex maraysa iyo maka raggii deganaa qaab dhaqanka reerahooda ay ula dhaqmaan baa kala gadisnay middaa way miduu ka cabaadayo cumar radi allahu canhu maqsadku marka waxa weyaan acraabtu maadaama ay kala duwan tahay xataa iyagoo dadku wada muslimiin ah xataa iyagoo laga yaabo inay isku wada jinsi yihiin haddana acraabtu waa kala duwanaan karaysaa kulamaa labada ruux curfigooda uu isku dhow yahay kulamaa fahamkooda isku dhowaayo ayadana waa qodob muhim oo qodobka kaga baxayo ugu dambeeya waxa weeyaan waa qodobka culimmadu ay tilmaamaan culimada fiqiga khaasatan oo waxaa la yidhahdaa mustawaha nolosha iyo bulshada meesha ay kaga jiraan ayadana waa inay isku dhow yahay baa la yidhahda waa inay isku dhow yahay waa masalada ay fuqahadu yidhaahdaan kutubta fiqiga aad ku aragteen oo yidhaahdaan alkafaaa fi zawaaj alkafaaa kafaa'adu waa inay labada ruux kuf isu yihiin kufka labada ruuxee isguursanaya ay kuf isu yihiin waxaa loo hayaa keliyata wax daliilla hal arrin baa loo haya oo ah inay isku din yihiin bas laakiin wixii kale oo inay dhalasho isku nasab wanaagsan yihiin uu nasab dhammaystiran yahay nasab dhiman waxaasoo dhan waxba kama jiro daliilla ma leh dadka bini aadam baa wada aadam baa wada dhalay intuu aadam dhalayna waa wada nasab wax nasab dhiman la yidhahda ma jiro taas markii meesha laga saaray baa fuqahadu waxay yidhaahdeen laakiin waxaa jira waxaa jira dadku maadaama dabaqada nolosha ay ku kala gedisan yihiin inay isfahmaan waa adkaanaysaa saas daraaddeed baa waxay kutubta qaarkood ku qoreen waxay yidhaahdaan ninka beeralayda ah ninka ganacsada ah gabadhiisa ma guursado midka marada tola midka ganacsadaha gabadhiisa ma guursado midka ganacsadaha midka madaxdaha gabadhiisa ma guursado war waxaan xageed ka keentay fuqahadiiyo warkan xageed ka keenteen baa leh waxay yidhahdeen warkan waxaan ka keennay tajribaan ku gaadhnayoo waa arin experiency lagu gaadhay waay waa arin tijaabo lagu gaadhay waay limaada lianna waxaa xaqiiqo oo jirta haddii maalan aan nidhaahno gabadhu waxay ka dhalatay qoys masaakiin ah ama aan nidhaahno wiilku wuxuu ka dhashay qoys masaakiin ah oo iska danlaydoo bulshada qaybteeda hoose ah gabadhuna waa gabadh ka dhalatay reer taajirahoo xoolo badanoo dhaqaalole bay ka dhalatay labadaa markii laisu guuriyo soo isku rafaadi maayaan ya labadaas markii laisu guuriyo waa isku rafaadayaan shaki male maxay isugu rafaadayaan leanna waxa weye gabadhu waxay doonaysaa mustawihii ay nolosha kaga jirtay reerkooduna kaga jireen ay ku soo kortay bay doonaysaa ninkana muxuu doonayaa mustawihii uu nolosha kaga jiray kuna soo koray tabartiisana ahayd buu doonaya soo kaafiyo kala dheeri maa marka horeba waaba laisku dhacayaaba waaba laismaan dhaafayaaba saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan waxyaalaha isfahamka ka qayb qaata ayay ka mid tahay labada ruux ee nolosha dhex maraysaay waa inay laba ruux oo mustawaha dhaqaal noloshay kusoo koreen ay isku dhowdaanayihiin si wixii ay yani wa wuxuusan ka bixi karayninba maalan hadda qoysaska hoose oo kaleeto annaga maalan kenya markaan joogno o kale qoysaska hoose waxaa laga yaabaa inay inay biishaan baa laga yaabaa maalinkii boqol shilin laba boqoloo shilin reeraha qaarkoodna maalinkii waxay biishaan maalan konton kun boqol kun bay biishaan gabadhii hooyadeed boqol kun loo dhiibi jiray subaxda dambe haddii la yidhaahdo boqolka shilin qaado reerka ugu soo adeeg maxay samaynaysaa maba garanaysaba say u farsamaysaba xataa ma garanaysa ismaan dhaafkuba halkaasuu ka imaanaya waa masalada marka fuqahadu ay ku qoreen kutubtooda ay leeyihiin alkafaa'a kafaacadu macno kaloo weynay samaynaysa ma jirto laakiin waxay leeyihiin isfahamka nolosha iyo in wixii laysla garto iyo in macnaa waxa wey laysku dego iyo in laysku xasilo qayb waxaa ka ah dadka isguursanaya waxoogaa dabaqadooda inay isku dhowdahay way markaasi dee isla jaan qaadi karaan oo isla tilaabo qaadi karayaan muhimaddu waxa wey walaalayaal iyo qasadku markii lasoo ururiyo waa in yani guryaha ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisa iyo cabsidiisana lagu asaaso nidaamka ilaahay soo dejiya subxana wa tacala raalli inooga noqdayna lagu wado haddii wax yimaadaan oo dadkii waa isku khaldamayaan khalad yimaadana dariiqadii ilaahay ugu talagalay subxana wa tacala waa in lagu xaliyo sidaa haddii la yeelo insha allahu tacala guryuhu hagaagaya waana lagu liibaani waana lagu barakoobi waana lagu xasili haddiise laakiin nidaamkaa laga saaro qaabkaa laga saaro dhibka maanta taagan iyo dhibaatooyin ka badan unbaa la filaya intaa ayaan kelimada kusoo gaabinaya jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu